arday dhammaysatay dowradii lamaad oo laga baraday dhowr kutub oo ku mid a shareecada islaamka waanayo ka xifdiyay yabay dhabalanka qobadi xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiyay ardayda woonaska jarta kuri iyo bilaanyo waybayo ku bahena macadka al-imaam ibnu xambal oo ee macad laga barado shareecada islaamka xafladda waybaah ku qayb galay waalidiin macalimiin iyo mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda diintiya oo qaafta koonfur galbeed soomaaliya macalin ibraahim xasan nuur oo ee maamulaha macadka al-imaam ibnu xambal yaanka horeyntii ku daweeyay xafladda waynu isu faahfaahiyey muddada iyo socodka dowrada ardada laga baraay saasaatowniyo ka xifdiyayaan kutub ku mid ah shareecada islaamka
geeka shahaada la sii haaye arday deeraasu konton iyo lix arday laakiin ardada intaas ku badanaayeen dowlad markiiba dowlad markiiba labatay ardada kuqeybgalli ama iskorti may baa deeraayeena ilaa boqol iyo dhowr arday iyo iskorti ama dowlada liinbalaawi ardadaas dhowrka ah may baa geekan isga walatay in shahaado la guddoonsiiyo ama muqdisho ku faa'iidaystaan oo heerkii mayba unhaansooninain ku deeraan mayba aan suurta galay dadkan boolka ka qoran qaar ku mid ah waalidiinta iyo macalimiinta ku qayb galay xafladda iyo waybayoogmahadnagana aas-aasyaalka macadka iyo macalimiinta qaabkaas kalaasmo ma ahaadkan meelka yaala galeen mahayta lamba aragi iyo kase mayuu ahaa laanta daarusalaam laanta koowaad gaar ahaan jeergoho yaaguinaha boorjeedii laakiin meelagoy macaad ka arage oo indhoolo bahayn
mutuuntana la hefday culamaamulislaam cilmigu soo koolle iskiciy mutuuntan yar yaro cilmigan jilaa kudha saari goolo la hangmari may fa'iidea ka jara way fa'iidea ka jartaha arday kunkan aynuisan dheerna ku hor cilmiga ugiinay cilmiga yar yaraynina ka baarbaari oo allah subxaana wa tacaala culimmada waliba ka sheegay inay orantay oo rabbaaniyiin waa inaan kasii dheeraadno faloomeyli miidan ku tahaniyadeeyey ardayda wujuudiya quruxda ku muuqata insha allahu tacaala saasi lamid ah macalimiinta iyo maamulkii ku dambooyey iyo waalidiintii ku dambooyeen may la erfaday waqtihin qaaliyu halku faa'iidaysaday may waalidintiada dhallinyaro eto daa'yarto halku faa'iidaysaday gabayna ma eray ayaamu alxadaahati fartanimha
anka dambayntii agaasimaha guud ee wasaaradda diintiya awqaafta koonfur galbeed soomaaliya yaa hiri xaflad waanan hambal iyo anderi dhammaan ardada dhammaysatay xifdinta kutubo ku mid ee shareecada islaamka dardar weynaa deegaanka kuwadan horumar badan iyo suubiyan ka wasaaradaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda koonfur galbeed soomaaliyana maamuus iyo mansab badan iyo aan hayta insha allahu tacaala saas oo kale way mahadbinayan ujeediyeeya waalidiintii ardaydan quruxda badan la dhalli oo an dhabar adeegan in iyo baran shareecada islaamka insha allahu tacaala way rajeeyaan adduunyihi aakharaba guulaysadalana